waxaa sharaf weyn noo ah inaan idiin soo gudbinno maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada disembar miisaaniyadda dowladda puntland ee sannadka sida ay qabaan dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka miisaaniyaddani waxay ka beddelan tahay miisaaniyaddii lagu dhaqmeeyey sannadka sababtoo ah waxay xal u raadinaysaa caqabadihii hor taagnaa in lagu dhaqmo miisaaniyadda dowladda waxayna ka kooban tahay dakhliga gudaha iyo deeqaha laga filayo beesha caalamka gaar ahaan bangiga adduunka sidoo kale waxay la jaan qaadaysaa habka caalamiga ee loo yaqaan charge of accounts kaas oo ujeeddadiisu tahay in puntland hesho miisaaniyad lagu gaari karo xisaab celin lagu kalsoonaan karo financial reporting standards mudane guddoomiye mudane yaaliyomar weoyen sida aad la wada socotaan miisaaniyaddii sannadka waxay u qaybsanayd laba lix bilood leh janaayo juuniyo iyo luuliyo disembar taasoo ay keentay kadib markii loo baahday in dib loogu noqdo miisaaniyaddii la ansixiyey maadaama ay ku jireen mushaharooyin shaqaale oo laga filayay bangiga adduunka oo aan la helin waxaa kale oo miisaaniyaddii xambaarsanayd deyman mushaharooyin deyman mushahar oo aan la bixin keentayna isudheelitir la'aan miisaaniyadeed oo wadata isdhin defisit ku talagalka miisaaniyaddaas lixda bilood ee dambe waxay dhammayd afar milyan boqol toban iyo kow kun lix boqol lixdan iyo toddoba dollar bishiiba taas taasoo isugeynta lixda bilood ka dhigaysa afar iyo labaatan milyan lix boqol toddobaad lix boqol iyo toddobaatan kun iyo laba dollar sida ku cad dhacdada dhabta ah ee ee bilaha janaayo sebtember wuxuu dakhligeedu dhan yahay celcelis ahaan afar milyan siddeetan iyo afar kun oo dollar bishiiba oo uu ku jiro dakhliga kabka miisaaniyadda taas oo muujinaysa isdhin dakhli oo aan badnayn kaasoo dhan labaatan iyo toddoba kun lix boqol lixdan iyo toddoba dollar bishiiba mudane guddoomiye mudane yaalimar weye muddadii lagu dhaqmayey miisaaniyaddii lixda bilood ee dambe julaay disember waxaa wasaaraddu halbee ka dhigatay muhimadsiinta mushaharooyinka shaqaalaha ciidanka raashimada ciidamada iyo howl socodsiinta dowladda iyadoo loo marayo tashiilid kharash iyo dadadgelin dakhli waxaana wasaaraddu ku guulaysatay in hay-ad walba oo dowladda ka mid ahay hesho mushaharkeeda si bille ah sidoo kale waxaa jiray hay-ado ay noo suurto gashay in aanu siinno mushahar bil ka badan markiiba waxaase bishii ugu dambaysay halbeegii mushahar bixineed naga hakiyey duruufihii wadcigu keenay oo ay ka mid ahaayeen dabaylihii ka dhacay xeebaha puntland oo joojiyey isu socodka gaadiidka badda muddo labaatan casha ah iyo sidoo kale xaaladda gobolka mudug oo kharash baaxad leh lagu galay intaas waxaa barbar socday koror mushahar shaqaale hay-ado soo kordhay gunnooyin qaramayn ciidan iyo raashin ciidan oo soo biiray kuna jiray ku talagalka miisaaniyaddii aada hore waasixiseen sidoo kale waxaa barbar socday kharash ku baxay ka qayb qaadashada xaaladaha waddanka mid horumar iyo mid ammaanba oo ay ka mid ahaayeen dhismaha kastamka tuurdibi madaxtooyada gaalkacyo dhismayaasha gorayaasha deegaanada shirarka wadatashiga dib u heshiisiinta iyo martigelinta wafdiyada heer federaal iyo heer maamul goboleedba ee soomaaliya kuwaas oo dhaafay heerkii ku talagalka miisaaniyada miisaaniyadda sanadka dakhliga gudaha dejinta miisaaniyaddan waxaa loo maray dib u eegis lagu sameeyey dhammaan madaxyada dakhli waxaa la dul istaagay dhammaan madaxyadii isbinku ku yimi si loogu dadaalo in la soo kabo isdhinkaas waxaa sidoo kale si kafiirsi leh loo ogolasay dakhliga la filan karo inuu dowladda ku soo xoroodo bil kasta oo ka mid ah sanadka iyada oo qorshaha lagu darsaday ilaha cusub ee dakhli sida garoonka diyaaradaha boosaaso iyo kastanka tuurdibi oo la qorshaynayo in ay dhaqso u howlgalaan sidoo kale waxaa la dul istaagay koror dakhli oo laga fili karo hay-adaha kale ah wasaaradda kalluumaysiga wasaaradda duulista hawada iyo wasaaradda warfaafinta dhoofka iyo socdaalka iyo kicinta lagu howlan yahay ee cashuuraha barriga dhammaan dadaaladaas dakhli dakhli kordhinta ah waxaa laga filayaa koror dakhli oo dhan lix boqol siddeetan iyo siddeed kun saddex boqol soddon iyo saddex bishiiba taas oo dakhliga gudaha miisaaniyadda dowladda sanadka ee bilaha ah ka dhigaysa afar malyan iyo siddeed boqoloo kun oo doolar